wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa istirasmogada afarta magaala dhusmar ee ololaha tallaal ballaaran kaasi oo loogu talagalay in laga hortago cudurada halis ah oo faranka iyo shuban biyoodka jadaacada talaalka isku dhufan ee faranka jadaacada ololahan ayaa muhiim u ah caafimaadka guud ee bulshada gaar ahaan caruurta waxaana lagu soo beegay waqti muhiim ah oo caruurta ay si sahlan ugu faafi karaan deegaanada talaalku wuxuu qayb ka yahay dadaalada ay wasaaradda iyo hay-adaha caalamiga caafimaadka ka wadaan si loo yareeyo halista cudurada looga hortago talaalka mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka galmudug oo ka hadlay furitaanka ololaha ayaa xusay muhiimada ay leedahay in waalidiinta iyo dhammaan bulshadaas deegaanada galmudug ay si buuxda uga qayb qaataan ololahan iyagoo carruurtooda keenaya goobaha lagu talagalmu talaala carruurta ugu horeyn ayaa waxaa ka hadla furitaanka ololaha talaalkan iyo guddoomiyaha degmada dhusmare oo cabdiraxmaan maxamed goosano sheegay talaalkan iyo faa'iida u leeyahay
inaan halkaan ka daahfurno tallaal cusub oo caasimadda dhusmareeb ee dowladda galmudug laga bilaabayo oo soomaaliya oo dhan ku cusub oo tallaalkii horeo jiri jiray lagu soo kordhinayo kaasoo runtii boontiyaal muhiima looga daawoobi doono sida maarata afwareenka iyo shubanbiyoodkaba sida la sheegay farxad iyo sharaf ayay noo tahay inaan daahfurkaas galabta ka soo qayb galno waxaan kaloo runtii halkaan ka boorinayaa wax kasta oo wanaag ah imtixaankooda daba yaallo shaydaana daba socdo ummad maaragtay inay waxaas afkooda ku joojiyaan rabaa ayaa ku salladan marka dadweynaha reer dhuusmareebeed ama reer galmudug ama soomaali waxaan rabaa inaan halkan ka idhaahdo tallaalkan ha la qaato madaxa talaalka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor maxamed deerow ayaa dhankiisa sheegay in caafimaadka talaalkan uu qayb ka yahay cudurrada halista ayna tani ka faiistan bulshada somaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug
reer galmudug markasta waxay hoggaan u yihiin marka laga hadlayo nidaamka horumarinta caafimaadka dalka sidaa darteed waxaan rajayn doonnaa inay qayb muhiima ka qaataan in tallaaladan gaar ahaan ololaha si wanaagsan deegaan walba iyo tuulo kasto oo hooyo soomaaliyeed oo cunugku haysato oo daa'ii shan sana ka yar tahay inuu fursad u helo inuu tallaalkaas qaato sidaasa lamida waxaan rajayn doonnaa inaan xoojino adeegbixinta tallaalka oo aa ogtihiin talaalku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ama shayga ugu muhiimsan ee looga hortegi karo cudurrada si gaara cudurrada ilmaha ku dhaca ee loo yaqaano cudurrada looga hortegi karo inay talaalada ay miisgarayaan ilmaha cabdiweli maxamed axmed agaasimaha guusaadda caafimaadka galmudug ayaa dhankiisa sheegay in caruur talaaladana qayb ka yihiin dadaala lagu doonayo in laga hortago cudurrada halista ka dilaac deegaanada galmudug ayna waalidka soomaaliyeed gaaraan ku reer galmudug ay keenaan carruurta si loo tallaalo
tallaalka carruurteenna maanta wuxuu ku jiraa gacmaheenna ee carruurta waxyaalaha ugu badan ay u dhintaan waxaa la sheegay inay yihiin ooforeenka iyo shubanbiyoodka iyo jadeecada maanta waxaan halkaan u joognaa saddexdii tallaal oo isla socda inaan guri walba geyno gacmaheennoo midaysan ku geyno gaarsiinno carruurta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer galmudug ee u baahan adeeggaas inaan gaarsiino waxay ku xidhan tahay wasaaradda caafimaadku waxay soo gaarsiinaysaa bulshada maayarkii caasimadda oo maayaradii matalaya ayaa halkan ka caddeeyey oo ka sheegay baahida loo qabo carruurta tallaalka in la gaarsiiyo
wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug daahir faarax fiido ayaa dhankiisa sheegay in tallaalku qayb ka yahay dadaalada ay ugu jirta wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caalamiga inay ka hortagaan cudurrada halista ee saameeya carruurta soomaaliyeed garan koror galmudug ayna bulshada reer galmudug ka qayb qaataan si loo tallaala carruurtooda
runtii maanta wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dadka reer galmudug iyo dhammaan hay-adaha caawiya dowladda galmudug waxaa farxad weyn u ah in maanta halkan laga daahfurayo saddex tallaal oo aad iyo aad muhiim u ah runtiina muujinaya horumar ballaaran oo laga gaaray dhinaca adeegbixinta caafimaadka runtii waa arrin farxaddeeda leh sidii hore looga dhawaajiyeyba dee mar haddii dowladdii galmudug oo kaashanaysa dowladda federaalka iyo hay-adda caafimaadka w h o ay idinsoo gaarsiiyeen dadaal dheer kadib adeeggii lagu badbaadin lahaa ilmaha soomaaliyeed
ololahan waxaa sidoo kale qayb ka ah wacyigelinta bulshada iyo tababaro la siinayo shaqaalaha caafimaadka galmudug si loo hubiyo in adeegyada tallaalku ay noqdeen mid tayaal leh oo gaaray bulshada reer galmudug ayna ka faa'iideysteen carruurta reer galmudug si kor loogu qaado ka hortegidda cudurrada halista ka dilaaca deegaanada galmudug